bilowgii sanadkan gabagabada ah waxaa guud ahaanba dalka ku dhufatay masiibada el nino taas oo ay ka dhalatay xaalad bini'aadantinimo oo daran iyadoo jubbaland ahayd halka ay ka geysatay saameynta ugu daran isla dhammaadka sanadka deegaanada jubbaland waxaa ka jira abaaro daran iyo kulayl sababo la xiriira roobka dayrta oo kadib dhacay xilligiisa iyo isbedelka cimilada iyadoo laga cabsi qabo inay cagta mariso xoolaha sidoo kalena galaafato nolosha dadka iyo dunyada gudoomiyaha hay-adda barakacayaashi qaxootiga jubbaland cali aadan cali oo ka warbixinaya abaaraha ka jira deegaanada jubbaland ayaa ganacsatada culimada hay-adaha samafalka iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan jubbaland ugu baaqay inay garab istaagaan walaalaha ay saameeyeen abaaraha baaqayga wuxuu daaran yahay ameeyahow soomaaliya saad ogsoon tihiinba waxaan ku jirnaa bishii november sida caadadu ahaan jirtay la arki jiray xilliga dayrta ama roobabka dayrta waxay bilaaban jireen wiigga ugu horeeya ee bisha octoobar ilaa iyo haddeer deegaanadeenna lama soo sheegin meel uu roob ka da-ay bishii octoobarna way dhammaatay maantana waxaa weeyaan novembar baa afar ah marka saa darteed halkaa waxaad dareemaysaan xoogaa dib u dhac inuu jiro roobabka sidii la arki jiray inay dib uga dhaceen baad arkaysaan taas oo markaa dib u dhacaasi ee bisha ahayd waxay sababtay in ay yaraadaan meelihii dadka meelihii biyaha loo doonan jiray laga cabi jiray hadday tahay waro hadday tahay ceelal ee dadku ay ku xirnaayeen noloshooda ay ku xirnayd ee dadka gaar ahaan dadka reer miyiga xoola dhaqatada ah noloshooda ay ku xirnayd in kulli ay wada dhammaadeen oo ay wada qallaleen sidaa darteed waxaa jira baahi weyn oo loo qabo biyo ayaa ka jirta deegaanadeena jubbaland waxaan maqlahay xagga dhoobley yaa waxay isu astaysay qaab abaareeday isu astaysay hoolaha in la quudiyo mar horey bilowdeen biyo la-aantiiba haddana usii raacday oo hadda dadka qofkii awoodo xoolihiisa hadda biyo u dhaansanaya haddee dadka oo dhanna dibiyo dhaamin ma awoodaan marka sidaa darteed walwalka noogu weyn ee nahayo waxaa weeyaan in arrintaasi oo astaan abaareed leh inay sababto barakac cusub oo aanan ku talagelin oo runtii sidii loo wajihi lahaana ay adag tahay waxaa kaloo qayladhaan ay nagaga socotaa xagga galbeedka kismaayo oo iyagana daahidaa roobabkii deyrta ay dib u dhaceen darteed waxaa la sheegayaa haraad ba-an baa la sheegaya iyo biyo la-aan fara badan baa la sheegayaa marka waad garan kartaan markaa arrimaha noocaasi markay dhacaan waxaa imaanaya in laisugu soo aruuro meelaha laisleeyahay biyo waa laga heli karaa iyo baad ayaa dadku isugu yimaadaan marka taa waxay sababi doontaa markaa barakac baaxad weyn oo gaar ahaan magaalooyinka iyo tuulooyinka lasoo duldego oo markaa taasoo culeys ku noqon doonta qaabkii nolosha u habaysanayd haddii biyaha ceelka laga dhaansanayay ay laba boqol oo qoys ama shan boqol oo qoys ay ka dhaansan jireen ceelka oo ay toban kun oo qoys soo duldegto waad garan kartaan dhibka lagala kulmaayo